sannadoogii damb weliba dalkaha kabadda ay dhibaatyo la kulmayeen beeraleyda soomaaliyeed gaar ahaan markii ku guda jiraan xilliga abuurka weliba dhaladay cayayaan usubku ama waa dalaga taasna caqabad iyo kanagadaasa wax soo saarka beeraha dalka beeraleyda magaalada beledweyne oo markii hore dalagshoo dhibaateeyay daadadka iyo fatahaadda haddana weliba la daaladhiana dhibaato usubkahay cayayaan shalgadisan oo beero ka jara beeraleydina qaarsho aqoon iyo tabarniilaha iniyo la tacaalana cabdiqaadir aadan maxamed weliba usab kumid ayaa beeraleyda magaalada beledweyne weliba usab ku sheekaya walyaabo usaba ka aragii dalaga cabdiqaadir iyo weliba usab xusey inayo jiraan walyaabo horeylanka aragna dalaga haddiiu jirana beero iyo kumid ayna cudurro iyo cayaan dhammaan dalagoo dhan wada saameeye waxaan ku arkay waxyaabo badan oo dalka aanan ku arki jirno cudurro badan ah soosaale galeydoo kaleento waxaan ku arkay ashaamud oo badalka biibaarada horarku gadi jiray ashaamudkaas marka hadda galeydii aan ku arkay in iska hawaraacdo unba galeydii inaa xaba dhalimro oo maxaan ku sheegaa sabuulkii waxba tayo fiican uunba lahayn digirtana waxaan ku arkay waxaa malabisidaa gelayso kadib waxaa laga gelayaa digirtii meesha milaaqda milaaqan lahaa sida udhaxda marka hore milaaqay noqona kadib digir isku bedelaysaa taasoo kalentana waxaa galaa gallownaa galaa dhexdoo ka galaa kadibna ayada dhammaa bololayba noqonaysaa masigada waxaa gala iyadana hoobada baa la yidhaha galay oo ayada dhexda ka galay oo ayada dhamma waa kala daadaadatay galeyda masigada markaa kor ka fiirisid sabuulka waa taagan yahay saan markaa isku riixdan wuxuu noqonaa barnaamij waaba isaga dhamaa isku dhex dhacaayo hoobada baa la yidhaha galay shaamud waa geliyey sintoo kale waxaan ku arkay sintii hadda waa baxday dhexda waxaa ka gala baal xariiriyi la yidhaaho sintii haddii la shubo oo la abaaliyo waxayba noqotaba iyada dhama waxbab ka soo daadamaama dhexdeedii waxbaa galay halihii yaraay halihii marka bahal isku xariirinahooba ayada dhammaad waxba aan kasoo saaraynaa galaba sinta sidaasoo kaleeto waxaa galay baashaasa gashay aniga hadda beere aan soo arko oo indhihiga soo saaray masige waa arki jiray laakiin galley gelays weli waa ay dhimo tahay intaan beer tacbahay sida hadda qudaarta kalena waa ku dhaceen yaayada waa kadudiya baa la yidhaaho fangistaada ku dhacay qaraha sidoo kaleento mirahii markuu dhilo oo ukunta bilaabayo bahal baa duraya dhaguu siinaya waxaa igu la yaabka badnaa waxaa kamid a ukuntiyo maanta fiican markaad aragtid oo quruxda aad qabta yaabaysa wiiga kale haddaa u timaad ukuntiyo aan ragta arki saana haddaa u timaad galuuna kasoo baxay dadka beeraleyda hadda iyadoo biyihii naafeeyeen oo wax dalagii ka qaaday halihii yara u badbaadeen haddana cuduraa ka lahayn horta cuduradan waa jari jireen horta masagada waa jari jirtay laakiin hadda dalagii dhan waa saameeyay hadda iska soo qabo masagada kaleeto markuu galo galeydu waa badbaadi jirta waa ficnaa jireen sisinta waa ficnaa jireen iyo digirta waa ficnaa jireen laakiin hadda dalaga dhan waa saameeyey dalagii dhan oo la dhigay wuu saameeyey beeraha niyow dadka aada niyaddooda ma fiicno dadka qaarkood waxay leeyihin maxaaba ka goyna xoolay iskaga deeyan balkiiba inay ka jafin halihii yaraay marka waxaa keenaayo dalagiyo oo hadal ku deen si fiican aan u wanaagsanayn sanadka hadda aaran u ahay alxamdulilah beeruhu waraab ma lahayn laakiin jiridaan ugu badnayd marka jiridaasne roobabkii badnaay hadda ma u saadinayn laakiin waxa waaye cudur dabiici oo kor ka socday inuu ahay oo macnaha dalagii wada aanfiyey daadkiina wixii kale ay gooyeen halihii ka badbaaday oo ka fakadayne ayagaas waxaa cuduradaasa u yimid